maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday deegaanka kutulo oo ka tirsan gobolka wajeer weerarkan ayaa la sheegay inaanu ka dhalan khasaare dhinaca nafta ah balse maleeshiyada ayaa burburisay anteeno ay lahayd sharikadda isgaarsiinta ee safaricom maxamed faarax shire ayaa warbixintan noo soo diray weerarkan oo xalay siqdii dhexe kooxdan oo la tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab ay ku soo qaadeen deegaanka kutilo ayaa cidna aysan ku dhimanin iska caabinna waxay kala kulmeen koox iskaroo halkaasi ku sugneed sidoo kale kooxdan ayaa halkaasi waxay dabdabada u qabadsiiyeen anteeno ay leedahay shirkadda isgaarsiinta ee safaricom sidaasina waxaa saxaafadda maxalliga gudaha dalkani kenya uu u sheegay taliyaha ciidanka booliiska countiga wajeer stephen ingetich master stephen ayaa waxa uu sheegay afar askari oo ciidamadiisa ka mid a oo halkaasi ku sugnaa ay ahaayeen kuwa dhaawac u geystay mid ka mid a kooxdii weerarka soo qaaday balse iyagu ay ka badbaadeen weerarkaasi xalay siqdi dhexe ay kooxdaasi ku soo qaadeen deegaanka kutilo laamaha amniguna waxay sheegeen in halkaasi ay kusii qulqulayaan iyagoo sheegay inay raacdaysanayaan kooxdaasi weerarka ku soo qaada deegaanka kutilo dhacdan ayaa waxay imaanaysaa iyadoo isla kooxdani la aaminsan yahay kooxdii dishay shan askari oo ciidamada booliiska ka mid aha celwaaq oo sintay isku hayaan isla deegaankaasi khutilo ciidamada amniga ee dalkani kenya ayaa qaybo badan oo gobolkani ka tirsan iminka waxay saarayaan xoogii ugu badnay iyo weerarada isxixiga ee kooxda al-shabaab ciidamo lagu tuunsan yahay ay ka geysanayaan ay noqonayso kuwo kusoo noqnoqonayso qaybo ka tirsan deegaanka ijaara iyo mandheera iyo wajeerar ma jiraan kooxda al-shabaab qirasho ay qiratay weeraradaasi ka dhacaya deegaankan balse dowladda kenya ayaa tuhunsan in kooxahaasi dhammaan ay yihiin kooxa xiriir dhowla leh xarakada al-shabaab amaba ah kooxda al-shabaab oo gudaha gobolkani ku dhuumaalaysanayso maxamed faarax shire v o a gaarisa